niyadii hore ee aan naqiinay ee dalkii soomaaliya joogtay sida sheekh suufi sheekh awas qaadiri iyo owliyadii kale maxaa caddaynaya inay owliye ahaayeen aayado qur-aan miyaa sheegay xadiis maa sheegay waxaa kaloo la yidhi sheekhii kutub qoloba ayaa owliye ah dadkaas kutubaha dadkaasi kutuba ma qoreen siday oyl ooliye u noqdaan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الذي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين horta midda u dambaysaan ka qaba haaha kitaabna qorroomiye laguma naqo ilahay wuxuu qur-aankiisa ku yiri alaa ina awliya allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun intaasaa sifana lagaga baxshay sifo kalena looma siin waxaana la yiri awliyada ilaahay cabsi ma laha marka waxay kasoo tageen kama cabsadaan waxaa ka horeeyna tiiraayo kalama kulmaan maxaa yay leeyihiin marka aladiina aamanuu waa kuwa iimaan dhaba la yimid wa kaanuu yattaquuna ilaahayna ka baqaan marka sidaas ayaa la yidhi macnaheedu marka meel lagu yidhi sheikh hebel ayaa weli ah sheikh hebelna weli ma aha ma jirto laakiin culummadu waatii nabigeenna yidhi cala slat salaam wax badan ay ummadda maarata ay sheegaan maxaa yeelay nabigeena waa tugu yidhi cala slat salaam xadiidka bukhaariga ee muslimka ah antum shuhadaaullahi fii ardihi cumar ibn khadaab ayaa xadiidkaas laga wariyay waxayna masaladu ku timidi nabigaa waxaa lasoo agmarsiiyey laba meyd meydkii ugu horreeyey waa la ammaanay markaasuu nabiga yihi wajabad cumaraan ag fadhiy mar labadaa mid lasoo agmarsiiyey waa la ammaanay wajabad u yiri isagoo cumar iskala aamusan ayaa mid saddexaad lasoo marsiiyey markaasaa aa la wada sheego lia kan khayr ma lahayn ilahay wuxuu kala kulma nasiibkiisa markaasuu yihi wajabad cumar markaas waa adkaysa wey rasuulka ilaahay kuwa hore wajabadaa tiri oo waxba u waajibi kanna wajabadaa tiri maxaa u kala waajibo markaasuu wuxuu yidhi kii aada ammaanteen janna u waajibta kii adiga aada caydana naara u waajibta markaasuu rasuulka ilaahi jannada iyo naarta maafkaynay ku xiran tahay markaasuu nabiga midaas baxshay antum shuhadaaullahi fii ardi riwaaya kalena waxay ahayd afar qof wada muslimiina qofkay isaga markhaati kacdona waa ahlu xaq yahay waa ahlu xaq oo ilaahkiisa jannaka gala marka waxaa waaye caalam islaami hebelaa sheikha iyo sheikh hebelaa jiro ama ninka kitaab qoraa janna galaya haddii la yidhaahdo waa taas horta waxaa waaye kitaabada kuma qoro xadiidna kuma imaanin fuqahadana ma sheegin culammada ma sheegin ninka kitaabyadul qoraal la keen hadii la yidhahdo mustashriqiintaa waa noo hormaraysa iyo gaaladaa noo hormaray markee niman boqol boqol kitaab galaa la helaa marka taas waxaa waaye cilmi ma noqonayso niman waxaa la helaa kitaabo qoreen culammada ma yidhahdo waa dambaabay ama xataa diinta islaamka uga baxa marka waxaa waaye wiil asagoo culamo ah la leeyahay munxarif oo noqday ama diinta u qalooxay marka kitaab qorid awliyo laguma noqdo laakiin caalam islaami dadkan ilaahay qofka qabuu u saara xadiidka nabiga kusoo khatima bukhaariga muslim kusoo arooray wuxuu ahay addoonku waa zuula waa wadaa ducada waa wadaa sida uu ilaahay u cibaadaysaayo ilaa ilaahay oo u soo dejiyo qabuul qabuulkaas culammadu waxay ku fasireen ahlu samada horta aqbalaayaan maxaa yeele riwaayada kalowgeeda waxay ahayd marka addoonku markaas saas yeelay ilaahayaa wuxuu leeyahay malakul jibriilow hebel waa jeclaaday ee jeclow malakul jibriila naadiha malaa'igta u naadiha wuxuu leeyahay hebel hebel ilaahaa jeclaade anna waa jeclaadee jeclaada ahlu samaawaadka malaa'igta naadihayan dhulka dadka jooga ahlu qabuulka u naadihayan waxay leeyihin hebel hebel ilaahaa jeclaade malakul jibriil waa jeclaada malaa'igta waa jeclaatee jeclaada dadka markaasay jeclahan qabuul aaya dadka ilaahay qalbigiisa usoo geliya macnaa ninkan ummadda wax kale lama socon waxaa waaye dadkan haddii laga muuqdo cibaadada iyo saalixnimada iyo waxa ka muuqdo sidii dadku ay u arkaan sidii dadku ay u arkaan miisaan haddaan soo qaato waxaan umalaynaa dadkaan damaa joogo waxaa loogu aqoon badan yahay sheekh cali maye iyo sheekh suufi oo shaanshe ahay mise beenaan sheegaynaa sheekh suufi afar nimaa la dhalatay sheekh cabdiraxmaan suufi waa naqaana sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdullaahi shaanshiya loo yaqaana waa waa la yaqaana maaragtay inuu ahay cabdalla imaanka ahay si fiican loo yaqaana afartan magacooda nimaan shaanshiya ma sheegi karaa ma sheegi karaa ma la yaqaana dadka intiisa badan maxaa kana tar kanu bari weyn dhalasho ma nooga sokeeye markasa kan lacag bixi jira walba sheekh suuf lacag ma bixi jira taajid ma aha ku baran taajid ma lagu aqoon marka waxaa waaye qofka haddii uu saalix yahay ummadda ilaahay aa jeclaysiiha macnaa waxaad arkaysaa boqolaal qofoodoo culamaa wada cibaadaysanaayo qofna dadka ilaahay jeclaysiiha qofna la jeclaamayo marka qabuulka ilaahay aa wato maaha marka hebel hebelaha awliye ah iyo hebel hebel awliya dadka lisaankooda ayaa ilaahay dabadhigaa dadka marka qofkaan ay yidhaahdeen waa nin ahlu baatila carabkooda ilahay ku sallida ninkaan duu fool xuma sameeyo ilaaha khalqiga ku dira hebel waa xunya hebel waa xunya hadduu fiican yahana dadkaa wada ammaana waxaan kusoo khatimaa kelimada imaam shaafici awli imaam shaafici wuxuu yidhi wuxuu yidhi in lam yakun fuqahaau naasi awliyaa illaahi walaysa lilaahi waliyun haddaan dadka fuqahada ah oo culummada ah oo kitaabada fuqahada ku ah oo kitaabka ilaahay faqiih ku ah daysan awliye ilaahay ahayn ilaahayba awliye mala maxaa yeelay diinta islaamka yaa wado dadka diinta barta kuwaas haddaysan awliye ahayn yaa awliye ah marka kan sacbiha ma awliye dhahnaa marka marka waxaa waaye ma dhahayno sheikh suufi sheikh cali maye sheikh aways hebel hebel jannow ku jiraa kanoo kale maba gaadanayn nin soo arkaan mana ku jiro laakiin dadku maxay u arkeen waa waxay dadku u arkeen in joognaa macnaheedu ma aha marka inaan dhahno waa xumaayeen haddii muslimiintaan ayna yidhaaheen waa xumaayeen waa xumaayeen dhinacayna ka dhahayna hadda annaga waxaan umalaynaa namruud maanaan arkay fircawn maanaan arkay abijahal maanaan arkay nin annaga naga mida markuu magaciisa soo qaadana toban lacaanadoo ku ridaa maxaan ku ridaynaa kitaabada qur-aanka waxay nooga sheegeen iyo caalam islaami say u ammaaneen culamaa ulmuslimiin ninkay noo ammaaneen waa ammaanayna nin annaga naga midoo imaam shaaficaad ma jiro waa daba joognaa beri maxaan ku daba joognaa dadka lee ammaano hore xaafid dahab kitaabka qoran maxaan ku daba joognaa culummada lee kortay kitaabka ibnu kasiir muxuu kitaabada nooga sokeeya culummada akhrisata waa jeclaayeen imaamu bukhaari muxuu culummada nooga sokeeya laakiin alla maxaan jasminaynaa inuu nin saalix ahay maxaa yeelay caalam islaami intii soo gaartooda ma ammaanoyso ninka saasoo kale muslimiinta ay ammaaneen annagu inaan ka xaqirno yaa uga markhaati ah yaa uga yaala yaa habeen yaala maxaa baddaasna dhex gelshay asaga ilaahay saxuu ka helo suuragal ilaahay asxaabta oo dhan hadduu naarta geliyo ilaahay qof oo la doonaysa ma jirto ilaahay facaalu limaa yuriidu waa ilaahay wuxuu ayaga ku samaynhaaya annaga manala weydin laakiin waxaa nooga muuqdo ayaa weydan kelmadda waxaan kusoo khatimaynaa sayidina cumar wuxuu yihi naxnu naxkumu dawaahira wallaahu yatawalla saraa'ira ilaahay wuxuu wuxuu yihi annaga waxa daahirka qofka ka muuqdaan ku xukumaynaa sirta ilaahay yaa og qofkan hadduu dabeeca saalixnima noo muujiyo waa saalix leelana laakiin macnaheedu ma aha ilaahkiisa makaamkaasuu ka gaaray kanow ka gaaray kanow ka gaaray waxaas waxaa wax anaga bad noo yaal maba ahaba inaan isku kalifnana ma aha maxaa yeele waxaa waaye iscaacay dhexdayna lewa adin shaqawasa jecesha ana shacala miyaan jecla labadii aa fiicnay labadii nimka la kulmaa kale ogaan karaa maxaa ka ogaan karaa waxa layga sheega leena qaada midna waa jirtaa nin walba shiikiisa waxa u sheegay law jeclaa markee xadiidka nabiga yaan la inkirin marka uu nabiga leeyahay cunmaha labadiisa waalid ayaa yahuud ka dhigo ama nasaare ka dhigo adiga shiiqaan kuu soo hormaray cidduu kuu ammaana leed ammaanaysaa shiiqan adiga kuu soo hormaray shiiquu ku ammaanad ammaanaysaa waxaa kusoo khatimaa sufyaan thawri kelmada weri sufyaan thawri wuxuu yidhi haddaad dimishqi joogto oo dhulka shaam joogto oo maaragtay suuriya agyaarkeeda aad joogto sayd cali ammaanta ka badi weri maxaa yeele kuwaas waa necbiin say dhagooda u dhacdo weri intuu manaaqib laha sheeg sheega weri markaad joogto weri kuufa iyo meesha la yidhahdo karbala iyo aada joogtidna cumaan iyo mucaawiya karaamaday lahaayeen aada u sheeg sheegooyo dadkaas waa nacibi haa ogaadaan kuwaas inay saalixiin awliya inay ahaayeen oo ay ahaayeen saxaabta nabiga ma aha marka inaad tidhaahdo marka waxaa qolaba qolada kale waxay nacibin hataa loo sheegaa laakiin yaa adiga ku baray reer karbala inay sidcali jeclaadaan culimmadi ka horraysa lay ku arkeen reer dimishki inay iyaguna maarata cumaan oo la weynaado ay cali la xumaado culimmadooda lay ka arkeen marka culimmada lay ka timaadaa waa kii shiika u yiri waxaana welieriya waa culm inta ma loo kaadi karo inta ma loo kaadi karo marka haddii nin layidhaha hebel sheekh owliye maa kan owliye maa aniga waxaan waleegi hor culo waa aada quraan ma haysan marka aan iska wada dhaafno waxay noo taraysa marka ma jiraan midaan hadda beri ka sheekeyhay no ah bamki nala dhex dhiga waagana dhex yaal sheekh aweyska shee caalamina isku haysan hadda waxay qabteen ma qaban sheekh aweys hadda kitaabo qoreen aniga wax ma qorna horta sheekh aweys waxaa la sheegay intaan ogaa sheekh cali ma sheekh aweys maa aan leedahay sheekh suufi aan leedahay kitaabka hadda uu qoray balaaqada aniga waa lay keen xataa waa fahmi waay ilaa ay gaartay saddex afar jeer markaa akriya in la ii fasira xataa marka qaarkood gariib camal ugu noqday alfaada oo isticmaala waxaan ogahay ninkaas jaamacad ma dhigan jaamacad ma dhigan wilkiis ma arkin waxaa wax ku bartay warshik loo wax ku bartay sheekh cali may kitaabo iyo qasidooyin oo qoraa arkay waa fahmi waay markaa akhrinta carabi ahaan anina deji karo waxaa naga bax jaamacadan ka bax mana waxaa waa qofka ilaahay u sahli waxa saas oo kale ah baddaas inaan dhex galno ma aha wax ma nootarayaan wax ma nootarayaan waa bamki nala dhex dhigoo kaleto waxaan ku dagaalsannahay sheekh aweys iyo sheekh cali mayaa fiicnay haddii labadood maxaa kii fiicnay labadood hadda waa akrima jiraano sheekh maxamed macalin waxaan ka maqlay laba nin kelmaday isku dagaaleen ay kugu khatima hadda ka horna waa sheegay laba nin waxay ku dagaaleen maqaamka annaga tafsiira dhegaysayna gaabtaas baarkaa midi ku dhiftay ninka kale wuxuu ugu dhiftay midaa soo booday wuxuu yidhi sheekh cabdulqaadir gaal ahayow gaalnimadiisana waa la hubaaho kooha tawriis iyo tadakaba ku yidhi waa laga qabtay tawriidada meedhergaan calosha markay kilida ay taabataa laga qabtay dadkii ka qabta inay goyso waxaa la yidhi meeshaan kacaankaan jooga kacaanka kifiifa waa khatar ahay waa toddobaatan iyo afarta toddobaatan iyo saddex waxaa la yidhi markaa haddii kacaanka iyo maalmahan tawriid ka dhacda balaaya waa aan qarin kuwii masaajidka laga gala sheekh maxamed macalin lagi waxaa la sheegay nimankaan tawriid isku dhiftaan arrintii dawladdu waa gaari ka waran habeenkii dhan dugsiga tafsiirka unooga dhig waa naga faajiyey waa wacyi kii wuxuu yiri oo tawxiida lagu dhiftay adiga maxaa dhahdo sheekh cabdulqaadir gaala ma dhihina subhaa weligaa ma aragto ma arkino nin arka wadha ma aragto ma arkino maxaa ku dhahdo manaaqibka sheekh cabdulqaadir waxaa ku qoran kitaabka aan arko ay xumaayo manaaqibka sheekh cabdulqaadir inuu qorano ma hubtaago ma hubo dad la ii sheegeeyo isaga le lama tiirshaago waxaa caaya maxaa ka mid aho sheekh cabdulqaadir wuxuu dhahay qorax aan aniga soo koran baran adduunyada maba marayso ha taas ma aho kelmad ninkaas kelmadaas u isticmaalay kelmadaas ma wadahay soo ha haddan ku gaalooba how saas ila tahow ismaamulka iskale tasarufkiisa wuxuu ii dabada tahow ilaahay qur-aanka kuma dhihino wasakhara lagu leeya wanahaara washamsa walqamara daa'ibeeni dhulkan iyo cerkan iyo habeenkan kulli bini aadama oo idinkale laydin abuuray shacabqaadir bini aadan korkiisa ku jiro dad kale ma kamid ma maa aniga hadda iso kor mar ilaahay baa annaga le darteed u abuuray hadduu yidhi kaba soo abuurkay shacabqaadirga ma lagu gaalooba how walaa sheekh saas ma u malaynaynin wuxuu kaa adig inta iska fadhiiso kii kala waa adin intaad tawxiid ku dhifato ha maxaa u dhifato sheekhu amaano oo dilow shacab qaadirada inuu islaam ku dhintay oo gaal ku dhintay hadda mii sheegi kartaa how markuu dhimanaayo ma joog ma joogin how qof jooga ma arto ma arkin how hadda wuxuu ilaahay tiis ka yahay mataqaanaa how may culimadu waxay sheegtay ani culimo kuwasado anaa kuwasado wey hadi waxaan kuwasado wey shacab qaadir adaa nin tawxiid u dhifta dartiisa waxa hadda ilaahay tiis ka jooga mataqaanaa ma sheegi kari how ninkan tawxiidaa ku dhifato waa lagu qabsana how laakiin qiyaama malgulaha shacab qaadir muxuu ahaa milu su-aalaha how من اللي سؤاله توحيد اللي كان قرنه واللي سؤاله محل جواب كده تقول محل جواب لا لأن كان توحيد أقول فقط قيام الله هو سؤاله محل جوابه هو لكن قيام الله هو سؤاله شيخ عبد القادر كرامة من هاي مصنع هاي والله الله فقال شق كل يوم ما قال سوى هم طاوله الشيخ هو محاكم كل في نقاط توحيد كل فقط هو الجطب بقى هاي قوته وهو الشيخ مركع علم الصومال اللي في رسيدو بركة بيه اللي بوحشة مركز سوداء واتلبت هذا الصبغ المشروع قنوات qofkii oo aan aqaanin iska yimaad muxuu dhahaa barkadaa surugaa ka buuxa surugaa marka hoos u fiirisid farta ximinteeda hoos ma u jiro hoos biyaga ka buuxa laakiin korka maxaa kuu saaran surug kulli cimaamadaha waa qaato kan sheekh cabdulqaadir oo ammaana waxuu gaarsiiyaa hawg qofka sheekh cabdulqaadir laha shaqooshaa ka goynaa kan sheekh cabdulqaadir oo caaya dhowla gaar u ahay waxuu ilaahay qo qur-aanka ku dhahay tilka ummatun qad khalad lahaa maa kasaba walakum maa kasabta ilaahay qo qur-aanka ku dhahay ummadaas ummad tagta waa waxay kasbadeen ay leeyihin idinkana waxaa kasbateen leeyahay tilka ummatun qad khaad laha maa kasaba walakum adfatu walaa tus'aluuna camaa kaanu yacmaluuna waxay camal fali jireen lagu weydiihayo arinta ilahay inka baqaya brid sheekh os muxuus ahaa jara iyo sheekh suufi muxuu ahaa jara ilahay ma weydiihayo laakiin markaan dhex gala waa lay weydiiha markaan dhex galo waa lay weydiiha marka waxaan ka sheegay waxaa leeyahay maxaa markhaati kuwa maxaa kuwa caddayna baddaas inaan iska geedi karoo marka marka saas ayaad kula tahay howlaha saas oo kale aan iska yareeno wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أحسنت جزاك الله خير في كتاب المعلومات
بسم الله الرحمن الرحيم ما إن شاء الله تعالى لا يغير ما يمدور marka wax kala dhihi maayo su-aalaha meesha aan lagu soo celceliyo dhammaantood waxaan ugu soo koobi lahay xoogaa edabdara yaraa ku jirto haddii dhinaca loo fasiro markaasa waa mid horta hawsha waxaan ahayn oo si culimo ma sheegtay inaad ka shabo maaha maa laa yacniika waay wax kaa gala ma jiraan labo waxaad moodaa maqaamaadka meelahaas oo kalentooda wax kugu mashquuliye ma ogi wax culamadii maxay ahayd weli ma ahayn maxaad weli uga dhigeen maxaad si annaga u ammaantay maxaa hawshaas hawl waxaad u qabtaa xoolaha sibay maxay aad ugu dalban tahay markaase marka dhedhankeedu waa xun yahay marka waxaan dhihi lahay habees qaboojiyo meelahaas noo meela gaara ma ahan howl waa midab nalooma dirsan waa laba sheikh la ammaanayo sheikh la leeyaho culamo ah oo maxay ahaday madaba joogo waxaa adiga kugu saladayo maxay ahaday adiga ku daba dhigay maxay ahaday wuxuu kaa qabo maxay yihiin cadownimada cilamada u qabta maxay tahay xaggee laga haya xaggeed ka aragtay maxaa balaayadan cilamada adiga kuu saaray markata adiga maxay ahaday positiveka ha ku dilo negativeka un aad u daba taagan tahay intee u socotaa adigu waa wax dhib badan marse adigu taadii ma aragtid meel kale kaa saaran tahay marka weliga un cid baad raadsanaysaa aad adigu un eedaad dusha ka saarto marka saan eedana waxaa lagu sheegaa xataa dusha ka saarna culmo iska dhaaf war adigu naftaada ku noqo oo is-xisaabi war adigu hawsha ku haysata midig baa midig biya markasa waxa ku yaala mataqaanaa jadwalkaaga intuu ku dhaya saacadaha waxay ku dhamayaan maqiimaanay lahay naftaada intaad nooshahay oo dhan waa saacada la koobay sakan sakan loo tiri karo markasa xisaabteeda waa laga rabaa waa ku taallaa wayna wada taallaa qiyaamada waad hor imanaysaa laakiin lagu keenaya maxay ahada qof kaleetood su-aasha lagu keeni ma shaydaan uu inaan u galawoodma mise adin lagu qabsanayo kuuma taallaaday markasa she xelal lagu wanaagsanaayo amaantaa soo lahay markasa amaantaa soo lahay amaantaasi amaantaa soo qabay markasa adigna qaybtii intuu qabay hila laguma dhacayo markasa adigu waxaa raana soo duubato markasa laakiin dadkana waa cuduga dadkani waa dadka ummadda yani saldhigooda waa yani waxba waxaa la yidhaha zaczaca waxa la yidhaha mafiican ummadda waxyaaba waxaa jira tawaarif la yidhaha oy haysato oo ay daba socoto taariikhdeeda ummadaha ay xushmayso markaasaa waxa ay weynayso si degdega lagulama soo booda ilaa aad ka aragto wax cad oo dhibaato weyn keenaya markaasaa haddii kalento waxaagu xataa ummad meel iska joogta gaalo timaado gaalada xataa halkan joogta markasaa dhammaan wax adeysiin oo dhan waa baabilaatiino faasidaatiino waxaan ka dhacday maaha sika soo bood maaha waxa ay xushmeeyaan waxa ay haystaan waxa ay inta xun kaliya laga reebaa bisaa lagu baxshaa war intaan waa ku fiicantihiin intaan idinka xun kaliya waana inay ku xumaato oy huban tahay xaqiiqataa markaad u sheegayso markase laakiin wax elana maxay ahayd aan la aqoonin oo madaama qofka sheega xatee mararka qaarka waxaa is leedahay waxaa islaana nabadnooda amaani kara ee qofka dhacay xatee waa qof oo si kalentood markaysa si kaloo maskaxda la-yahay ama sidaa wax ka yihiin markaysa fiiradu lagu tilmaami karo haddii kale xaqiiqatan waa qof iska ciyaarayo khatarayna leedahay waxaana ogeyn marka waxa uu ku ciyaarayo yani waxay yidhahaan deg degu ku ciyaarayo iyo waxyaaba erayo la yidhaho sidaanu kalantoa jira markaysa yalcaw binaar iyo markaysa erayo lagu cabiraa jiro ma sahlana meeshaad ku ciyaarayso markaysa hadallada aad ka haysana ma sahlana marka intaadan adigu dhigin hadalka waxa fiican qofku inuu kasii fiirsado markaysa waxa aada sheegi doonto waxa ay yihiin inaad taqaano marse qof kastana wuu ogaa karaa cilmi badan xataa kaadan bana war waxa aada sheegayso waxay kaaga danta war adigu xaqiiqatan ma ogtahay boqolkii boqol wax aada hubto ma yihiin markaysa markaad hubta xataa qof bal kale ka tasho ha ku degdegin qof bal kale kaaga war intaa laakiin hadalka iskala soo dowda marka iska dhamaa sahl ma aha marka darana lahaysaa markaas oo kaleeto marka wallahu tacaala aclam meelahaasna anigu waxaan dhihi lahay yani hawsheen nama waxayna ku tuseen marka adigu celiha qof ku wax ka maqan ma jiraan markaas oo kale yani danna ma lahan waktigiisa qiimo ugu fadhiyo dhibaata ma haysato markaysa ummadiisa mushkilad ma haysato isaga mushkilad ma haysato markaysa sayidina maxay ahaday ibnu cabaas waxaa la yidhi markaysa su-aal oo waxay sheegi jireen su-aalaha qaarkood oo lagu sheegi jireen yani waxyaaba oo imaam shacbiina sayna su-aal baa loo yimid baa wuxuu leeyahay shaydaan naagtiisu magaceed marka wadaad iska kaftan badan waxaa leeyahay oo culammadu qofka ilaahay hibad muxuu siiyey arooskaas kama qayb geliyuuri su-aashaas yani waa fiiriyey wax uun lagu jawaabo weyn markasa ibnu cabaas sidoo kale ninbaa wuxuu ka yimid markasa waxaa leeyahay dhulkaas ciraaq oo ka yimid markaasuu yimid wuxuu war sheekhu waxaa rabaa masala aad dhib ugu hayso maxayka masaladaas kanaaco wey markaysa ma la dili karaa mise lama dili karaa markii kacbada la joogo markaas war ninkan ninkan mo mooyin waxa uu la yimid la soo hor fadhiistay soo mucjiso ma aha markaasuu waa fiiriyey xagee ka timid wadaadu xagee naga soo salaanta markaasuu raxkay micraaq dhulkii iyo markaysaa lagu soo laayay owlaadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku abtirsahaysay oo dhiiggii nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii uu soo gaaray dadkii uu markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam bani aadanka ugu jeclay oo isaga ka soo farcamay markaysaa dhiiggoodii aan ugu daadayr meeshaa ka timid kaa ina weydiihaysa markaysaa dhib kuguma hayo marka kanaaca maanta ku adiga shaqo kugu haysateeni hadda waa yaab qof soomaaliya oo meesha mowqifkiisu maanta uu taagay ingiriis ku nool oo dhibka haysta aad qiyaasi karto markaysa caalamka uu maanta ku noolay sida uu jeeda aad qiyaasi karto oo diintiisa meesha ay taaganta aad qiyaasi karto oo wadankiisa meesha uu taagan aad qiyaasi karto oo ilmihiisa meesha ay taagan aad qiyaasi karto oo xalkiisu sida uu yahay aad qiyaasi karto oo mugdiga uu kusii socdo iyo khatarta uu ku jiro in ilaahay badbaadiyey maamay wax kaloo ku baxsan karo markaysa aanan isleedahay marka marka murug kuma haysa kan mashaqo kala haysato markaysa maaweelo kalaa maskaxda uga jirta marka ilaaha naga cafiyanayaana middaas wallahu tacaala aclam